barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah labada bisha mey sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay marti ku tahay gabar dhallinyaro ah oo dalka jabuuti ka hirgelisay beer ay ku yaalaan ubaxyo kala duwan oo ay ka soo iibisay dalal ku yaala dibadda
aduu meeshiiba tobankii geedba aduu geedhanbaa laba geed baa ka yar eengeguu ka dhintay ugamaan walwelin waayo waan ugu talagala waan eegayay tijaabay igu hayd inay ku dhimanayaan in kale markaa sideed tobankii geed baa laba geed ayaa dhimanaya sida u kala adkaayeen qasiidooyinkii bisha ramadaan ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa axaddii maanta sheegtay in hadallo jimcihii ka soo baxay madaxweyne biden iyo qaar ka mid ah maamulkiisa ay muujinayeen wax ay ku sheegeen ku talagal uu biden ugu talagalay in maraykanka uu sii wado siyaasadihiisa cadowtooye ee xukuumadda puntland warar isaga xigay oo lagu baahiyey wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ee k c n a ayay puntland ku eedeysay washington inay meel uga dhacday sharafta hogaanka sare ee kuuriyada waqooyi kadib markii uu maraykanka jimcihii daleeceeyey xaaladda bani'aadanimo ee kuuriyada waqooyi aqalka cad ayaa sheegay inay dhammaystireen dib u eegis bila qaatay oo ay ku sameeyeen siyaasadda kuuriyada waqooyi sarkaalka ku sarreeya dowladda iiraan ee wadahadallada iiraan ee kula jirto maraykanka ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan sabtidii shalay in cunuqabataynta maraykanka ee saaran saliidda iyo bangiyada iiraan la qaadi doono iyadoo lagu salaynayo heshiisyada lagu gaaray wadahadallada magaalada vienna qaar ka mid a dowladaha ku jira wadahadalka iiraan ee kala ah faransiiska ingiriiska jarmalka iyo ruushka ah ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saaray sidii maraykanka loogu soo celin lahaa heshiiskii nukleerka iiraan ay horumar ka sameeyeen iiraan iyo shan waddan oo kale ayaa dib u bilaabay wadahadalladii vienna oo bilaabmay bishii hore si loo soo nooleeyo heshiiskii nukleerka ee ee uu maraykanku ka baxay saddex sano ka hor cunqabataynta saaran waaxda tamarta iiraan oo ay ku jiraan saliidda iyo gaaska ama kuwa saaran warshadaha baabuurta dhaqaalaha bangiyada iyo cunuqabataynta dekedda dhammaan waa in laga qaado iyada oo lagu salaynayo heshiisyada ilaa iyo hadda la gaaray ayuu yiri wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cabaas araji oo ka hadlayey warbaahinta dowladda iiraan kadib wareegii ugu horreeyey ee wadahadallada vienna oo dib loo dhigay muddo lix maalmooda araji ma uusan sharaxin sida iyo goorta cunuqabataynta la qaadayo
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa jabuuti inoogu soo diyaarisay sagal saciid faarax
nabad dhegaystayaal meel weliba oo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo maalin walba oo axada xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxa uunu idinkaga imanayaa toddobaadkan jamhuuriyadda jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idinla socodsiin doonaa waxaynu toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka kaga hadlaynaa sida qaar ka mid a gabdhaha hooyooyinka ee dhallinyarada ahi ay u samaysan karayaan halabuur shaqo oo wanaagsan oo caruurtooduna ay ka dhaxasho waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaysa filson dugsiya bulaale oo ah gabar dhallinyaro ah oo beer ka dhex samaysatay gurigeeda islamarkaana geedaha ay abuurto dib uga sii iibisa dadka sidoo kalena waxay caruurteeda ku barbaarisaa oo ay bartaa anfacada geedaha iyo sida ay u wanaagsan yihiin beeruhu
waxaa igu dhaliyay horta walaahi markii ugu horreysana beeraha keenay waxba kama garanayn dee geedaha aabounbaa dee beeriyo waxaa lahaa halkaan baan kala shaqayn jirnay dee aaba caawi unbay ahayd sheekadu giigtii mase mineeraan u baxoon kenya antiga markay igu horreysay aan baxo oo dhul aada u qurux badanna geeyey ma la jaleecay geedahanan sii agmarayna markanaan ku socno meela waxaanana geynaya xawayaanka riyahay iyo lo-dii iyo elbaashka la yiraahdo sidii loo dhiqi lahaa oo caanaha badan ay u keeni lahayn waxyaaba caynkaa maalina noo macnaynaya uman sii dhex marnay dhul aanan subxaanallah aan riyadaydana aanan ku arkin maalin kamida aan teelayna aan ku daawan uman sii agmaray war meeshana may jirtaa dhul caynkan iyo waan jaleeca macnaha halkan lai macnayna anu halkan kalean ku maqanahayba waan kalba jallaaca waan kalba jallaaca markii dambean soo noqday ad wakhtigii saamixi waayey ma muddo kadib markii aan beertii ah baan soo galay in soo caadi ahaan dee shaqadeydii aan kasoo wareegeyn halkan soo dhex galay yaan arkay bade inay wax igu dhalisiisay aada mustaqbalka aa walahi aan kula wadaagi karay horta nafteeda ay jeclayd marka markaad tagtay kenya aad jeclaatay geedihii quruxdan la abuuray aaban u beero lahaa markii hore aad beer ku dhex kartay marka waxaad bilowday inaad keento geeda aad abuurto iniintii wixii doondoonato kuwii kuugu horreeyay maxay ahaa inaad keentay walaahi horta horta waxaan isku dayay wadanadan jaarkeenaan sideed waxaad uga soo qaadan kartaa iniin ahaaneed iyo kuwo waxaa jira la iraado qoriga qeyb kamida lagu beero qorigiisa oo la taago iyo qeyb siidhka ku baxda iniinta ku baxda marka labadaba way leeyihiin qeyb aan dubay kasoo iibsada siidh haaneed way jiraan qeyb aan qori haaneen iyo geedkii dhowr cisho jiraba aan kaga soo qaatay etoobiyadan agteena way jirtaa intaba waan isku daydayay iyo kuwo dalkeena ka baxaba intaba waan isku waladayay inaan isku keeni karo waxay ahayd an horta fikradeedu in ahaaneed iniintu wakti bay yar qaadataa inaan kobciyo horta marka ugu horeysa iniintii aan anu aan beero dhibaatadiisi horta lasoo kulmo siduu u baxayo dhibtuu leeyahay ha aan la keeno markii dambena dee shacbeedisaan ugu bandhigi lahaan ku horlaha geedkan de dhibtan u leeyahay sidan sidee iskaga celin karaysa kan ma baxayo ceedceedaan ku beeray daaradeyda dhexiisa adiga arkaya qayb way la qabsatay dee qaybna way la qabsan kari weyday
marka kuwa hadda horteena ka muuqda ee daaradaada ku dhex beeran mise noocday kala baxaan walaahi way badan yihiin noocyadoodu adoo dhowr iyo toban nooc baan keenay ma qayb baa la qabsatay qaybta wadan waliba geedkiisuu la baxo magaciisuu iskagala baxaa qaybta ugu horeysa horta dacaraha ayaa kala mudaa dacartan dawada iyo dacartan sharaxaada saddex dacarood baan keeno oo kala duwana oo tan aan garanayna dacarteeni caadigeeda dawad dadku ay medicaalka ka dayaan hayn oo mid agaaf la iraado sharaxaad saddexdaba loogu talagalo mid sideer u baxa u baxaya mid sida dacarteeni caadiga oo u baxa qayb mid way bixi weyday masitii dacartoo kale u baxaysay ayaa baxday oo tii kale wayla qabsan weydo meel qaboobay doontay tii waan ka booday tii kale ee dacartiinan u ekeyd ayaan beeray geed yaroo kaleo waxaa jirta duraanta leeraada sagna duraantada kasina waa daadiis dhexdiisa badanka laga dhex arkaa waa geed yaroo calanuurud jones ku dhex jira aad buu qurux badan yahay ceedceedeenana uu iskala qabsaday gigtii isagii ku egoo duraantaagiisa kaloo sagna akhtar le midna huruud buu leeyahay baalmiye quwaayaal waxaa la yirahdaa jirto isagna baalmiyedan aanan odxaha lahaynoo sida bahaashka caleentiisa calanyaro qurux badan oo fiiliya oo bixiya iyo qaarar kaloo kala duwan walaa sbesyadoodao dee internetka marka laga baaro insha allah magacooga loo helayo me wadanada qaarkan kaga soo iibsada magacyadooduna ay ka gaaryihiin walaa imka intii baan ku bilaabay dee oon ku wadaa waxaan dhex wadaa kalena wuxuu jira ubaxa dalka jaarkan aan kasoo iibsana insha allah mustaqbalka waay waxaan adduunka dhici karinba ma jirto wax kastaba u dhaca waa la isku dayaa kaana waa la beeri laakiinse waa loo itaalaysanay horta intana laga soo baxo marka dadka markay ku yimaadaan way kaa qaataan maad u soo beertaa mise jabuuti ahaan horta markii la yidhaahdo dadkeenu say u fahamsan yihiin geedahan iyo faa'iidada ay leeyihiin iyo inay la abuuro walaahi jabuuti horta fikradeedu waa maasha allah horta waan ka cabsoonayn geegtay waxaan wax aan horey loo sii sameeyen oon ka arkay may jirin fuwaarkii bandhigii anigii kasoo qeyb galay waxaan arkayba meesha dad aniga i dhaafiyaba ee halkiis kugu iimiday baa geedaha jacaylka ay u qabaan ha anigaba i dhaafiyey walaahi aad baan ugu farxay aragtidoodana de way cajabiyaan kii rabana u yimaada xaafadeeda beja baan leeyahay facebooka halkaaba dadku soo dhex galaan adarese ka qaataan waxaan ubaxa kugu soo daray waqti walba ubaxa yar qoyanba horta dumar haddii aan nahay ka jecel yihiin dumarka oo soo jiita badanka kaabaan badanka aan badanka kusoo jiitaa maka kalena de waan u macneeyaa daarada tiraada meesha barjaha gabdhaha iraada meesha barjaha noo samee kuwa iraada daaradeeda amaya khaasataankaan rabaa iminka bilicda de dhigeeda waxaa jirta bilicyo si gaara loo dhigdhigo dhagaaxda lagu shaqeeyo waxaa yar noo samee waan sameeyaa insha allah hadii bidalaadala wax walba maaragta jaranjarada dalaadala loo soo koraa iminka halkii ugu horeysaan taaganahay dabaqadii waxyaabaha kalena way iska iman doonaan insha allah
ciyaal baad leedahay ciyaalkaaga ka warna ciyaalkaagu markaad beerto ama maadaaba ay yaryar yihiin waxaad beertay may kaa way kaa laaqaan iyaga baad bartaa ka war sideed maadaaba ayagina waa ubax kuwan kalena waa ubax marka sidaad u kala ilaalisaa labada ubax walaahi marka ugu horeyso horta waa ishay ka qaadana way arkayaan inaan beertan dhex joogon ka shaqaynayo beertaaba way tegaan way arkayaan waxaan inuu geed yahay way ka ag joogaan waxaan sooyadan yar blashka badda lagu tegayo waxaa baan usoo iibiyaa mid kasta sekteer bus ka samaystaa halkaabay waraabiyaan way qodaan iska daa mid hadduu ag maruu taabto maamaa geedkaaga soo xijaa anuu geedkaan leeyahay maamaa geedkaagii uu taabtay adiga arkay bisadaa dhex kacaysan xitaa hadday bisad saa u yar dhex martana maamaa bisad baa geedii dhex martay marka harikoo baa un beeraya kaa harikoogaas deg deg buu soo baxaa maanta beri saddex ma way yaabeen waxa iyo kadiloo mucjiso ku aawn anigu baa aanu macniin kari waayey ayaa ku dhacday subaxdii kale markay soo kaceen nacam saacad ba intay gadabloobsadeen saabu jur joogeen waxaan waa ma waxaan kari waxaa harikoogi ma harikoogi waxaa laga bilaabay caddaan buu ahaa waayo wakhtaru noqday su-aale waxay weydiiyeen maasha allah aan anigiiba aan jawaab aan waayey oon ka iri insha allah macal wakti dee maaragtay waad iska baran doontaana jawaabti way iman way iskala qabsanayaan dee aashka ugu yarnayna waxaan lagu soo tababaro way fiican tahay
dad in badan jabuuti kale cimiladu xilli kuleyl iyo xilli qabow baa jirta dad badanoo hadda ama dhinaca dowladdo kale waxay wadaan in la abuuro geedo ama bilicda magaalado kale ama hadda saad sheegaysa meelaha tagtee ku cajabiyeyba waa bilicda geedaha iyo sida loo sameeyey intaad ka barateed kula talin lahayd dhallinyaradoo kale inay inay sameeyaan
wallaahi waa saaad sheegtay dhulka aan ka soo arkay dee ximiladooda u fududaysa roobbaada afarlaataka saacadood mirkii halkaa iskaga dhacay ayaa baxaya jabuuti ma ma ma fududaynayso haddana laakiinse haddii dadkii ka timaado beelka cayladii maaragtay qofka u iman karaya uu samayn karaya waxan waa waxaan adduunka dhici karino naf maana dee la celin karin wixii kale waa kan lala galgashay marka hadduu qofku dee ay isku dayaan inay bilicda dalka in la bedeli karo dee dowladdu waa halkeyga waatan dee qaylinaysa la kaalaya kaalaya baraarujin sameynaysa shacbiyaduna insha allah haddii way u jawaabayaan inkastoo ximiladu maaragtay ay ufud geedka yaraa oo ku yarkacayba uu hanfigii marayo wakhtiyaabihiina kuulalihii nolosha u saamaxayn ay biyihii dhanaanaa imanka waa kan biyo insha allah macaan lasoo furayo horta taata ugu horeysa aad baa looga faa'iidaysan biyaha macaan waxyaaba badan bay walaahi nolosha fudeedin doonaan beerahaato xaafadihii de dadka geedaha ku beeranaya oo kala noqoto biyo macaan geedka hadduu helo sibuu u dhaqmay dee in wallaahi ay aan aan baraarujino ay kasoo qayb galaan semineera u sameyno lairaado geedaha saabaa loo hagoogaa sidaabaa loo sameeyaa intii garaankeeda wadaninimoa anaguna insha allah intaabaa nagu biirinayna hadduu ilaha iraado wax qorshaha noogu jira waxay wax ka anfacaad fiicanba aan ku baraarujin doono iyagana insha allah haddii way iska garanayaan dad si aan kuu sheegay aada nooga sii jecel baaba jiraba geedaha waa la caawin insha allah adi hadda markaad kuwan beerisoo kale siday marka hore kuugu sahlnaatay ma biyo macaan baad ku samaysay bilowgee mise biyaha kharaar bay bay bay la qabsadeen barteen wallaahi waa adiga arkaya haantaaban horta geegtii biyo macaan siiyey intuu xididku dhulka la qabsanaya horta ciidii horaan ka qaaday ilamaa soddon sentimitir ayaan dhaadhacay dhulku siduu iila heshiiye oo kale ciidii soddon sentimitir hoosta markaa uun tagay may xumeyn ciidka fiican bay ahayd markaa saddex ciidoodoo isku laaqaan markii dambe meeshii u geliyey kabaxdina markaa toddobaadkii lama bil iyo shan iyo toban cisho waxaan siinayay biyihii macaana waana quseeyey siduu xiidkiisa hoosta u dhaadhaco markaan biyihii macaanaa aan siiyey shan biyo shan iyo tobanka cisho geedkii inuu abqaal soo saaray aan arkay ayaan biyihii dhanaanaa sistem ku sameeyey sistem milixda lagaga meero shirgaanada halkaa yaalaan suwala dul dhigdhigay dhagax baan ka buuxiyey markaa baan shirgaanka shirgaanka kale kusii dalooliyey shirgaanka shirgaanka kalean kusii dalooliyay hoostiisa toddoba shirgaan baan saas ku daba dhigay oo ciid iyo qoryo iyo dhagaax iyo wax kasta aan ku guray oon shaandhana aanu sameeyey biyuhu hoosta ka baxaya markaa baan baambada dusha sare ka dhigay shirgaan ah shirgaan shirgaan ah shirgaan biyihii hoosta marayeenna halka ay marayeen halka haddaa u fiirsatay dhagax baan wala dhigay intaan bac hoosta saa u dhigay ayaan dhagaaxdana sii dul dhigay halkaabaan mariyey aan ku yerigeeyo sidii baan ku waraabiyey aduu ma karan karaa dee tooda saaliteegan ka reeba milixda intaa halkaa kaga hadhay me waxaan u maleeyay inaan u yar fudeediye horta gegtii oon toddobaadkii ugu horreeyay habeennimo sidaa ku waraabiya subaxdu si ceedceeda ugu dhifan aan sidii ku waday waday waday ciishahala way iskala qaybsadeen aduu meeshiiba tobankii geedba aduu geedhanba laba geed baa ka yar eengeg uu ka dhintay ugamaan walwelin waayo waan ugu talagalo waan eegayay tijaabay ugu ahayd inay ku dhimanayaan in kale waayo stoog baan iska haysto kuwaan tijaabo kalean ka dhigtay waayo anigu waan beeran lakiinse shacbiyadii kale dee ma u bixi karayaabaa meeshii joogta markaa sideed tobankii geed baa laba geed ayaa dhimanay sida u kala adkaayeen
marka markaad ka reebtay cusbadii aad sidan kale u samaysay waa ku guulaysatay inay markaa baxaan ha biyihii dhanaanaa iska bax waayo hoostiibay digi iyo biyo ciid macaaneedii wax u taalay dushii sare ma ba-anadii biyaheenu xoogya kuna lama oran karo waa biyo xun waxba kuma baxaan waa ku baxaanoo geedahan maraamir iyo wax kastaa ku nool ma geedahana qaadi karin tooda milixda ku dhex jirta biyaheena way iska ba-aan wixii de kuwaaman iminka iibin karaa ha waan iibiyaa maasha allah iska iibsamaan qofka de walaahi inkastoo wax waday waa ilmeero kula korinaysa waa ged laakiinse qofkii haddaan ka cabsooda inuu si yaru beerin waan ka walwalaa markaan ka iibinayo laakiinse hadduu ii qanaciyo sidaabaan u dhigay asaabaan u beeri waan siiya haddii kalena anibaa usoo dhiga me dadkeenu waxay ku badan yihiin inay poo ku dhex beeraan caagaas baan bas mashaakil yarkeena geedaha qaarkood oonan qaabili karin waayo xididii waxbuu doonayaa milixdiibuu u qabanayaa geedeero fuleeriyo cawsiyo waxaa maahine macal dee ximiladan uma fudaydinayso booyaal inaa geeda lagu beero
guud ahaan dhegaystayaal waa nagay intaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd filsan dugsiya bulaal oo ka mida gabdhaha da'yarta ee ku xeeldheer dhinaca beeridda geedaha iyo sidoo kale ka ganacsigooda waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo ah sagal siciid faaraxtan iyo intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kalea haddii eebbaha awoodala laga helay inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haatanna waa wararkii ugu waaweynaa ee dhinaca cayaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa hal kulan oo keliya u baahan inay badiyaan si loogu caleema saaro horyaalka premier leaga kadib guushoodii xalay ay ka gaareen kooxda crystal balas manchester city ayaa labi eber uga badisay kooxda crystal balas waxaana labada gool u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah sergio aguero iyo ferran torres waxaana kooxda tababare bebe guardiola ay qarka u saaran yihiin in toddobaadka dambe ay ku guulaystaan horyaalka premier leaga kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda fulham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen labada gool ee kooxda chelsea kulankaasi waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda havertis oo maalmahan kooxdaasi uga ciyaara sagaalka beenta ah braton albionna waxa ay labi eber uga badiyeen kooxda leaders united kooxda aston villa ee kubadda cagtana waxay ceel dheer ku rideen rajadii kooxda everton ay ka lahayd inay ka mid noqoto afarta sare kadib markii laba gool iyo gool ay uga badiyeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kulanka ugu xiisaha badan ee gudaha ingiriiska laga ciyaaro kaasoo u dhexeeya kooxaha manchester united iyo liverpool kulanka labadan kooxood ayaana ka dhacaya garoonka oltraford waxaana kooxahani ka dhexeeya xafaltan guun ah oo soo jiray muddo ka badan qarni labadan kooxood ayaa sidoo kale ah kuwa ugu koobabka badan marka ay noqoto gudaha ingiriiska kooxda manchester united oo loo tiriyo tan ugu guulaha badan gudaha ingiriiska ayaa intii ay isaga hor imaanayeen kooxda liverpool kulamada ka tirsan horyaalka waxa ay garaaceen siddeed iyo lixdan ciyaarood kooxda liverpool ayaana badisay toddobiiyo konton ciyaarood halka konton kulan ay barbaro galeen sidoo kale marka ay isaga horyimaadeen kulamada f a kaabka kooxda manchester united ayaa toban jeer garaacday kooxda liverpool afar jeerna liverpool ayaa badisay halka afar jeer oo kalena ay barbaro galeen koobka carling kaabkana laba goor manchester united ayaa badisay saddex goorna kooxda liverpool ayaa badisay hal kulan ayay isaga horyimaadeen labadan kooxood tartanka yurub league waxaana markaasi dhegta liiga loo daray kooxda manchester united kooxda liverpool oo xaalka uu ku yahay sanadkan ayaana guushani u aragta rajada keliya ay ku soo noolayn karaan inay u soo dhowaadaan kaalmaha afarta sare ee kala horeynta horyaalka premier leaga si ay sanadka dambe uga qayb galaan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee caawa la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha tottenham iyo sheffield united arsenalna waxa ay u martihi doontaa kooxda newcastle united dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sira-aaga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda ferona ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda sbasia inter milan oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxay labiyi eber uga badiyeen kooxda corotona ac milanna waxa ay labiyi eber uga badisay kooxda beneveto ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan horyaalka sira-aaga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda lazia ayaa waxa ay wajahaysaa kooxda genowa bolonya iyo fiorentina ayaa madaxa isgelin doona napoli iyo kalyari ayaa ishirdiyi doona sisolona waxa ay la ciyaaraysaa kooxda atlanta yudaneza waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda yuventus halka kulanka u dambeeya ee caawa uu dhex marayo kooxaha samdoria iyo roma dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaab oo xubintii ciyaaraha inoo soo jeediyey
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamiyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna aanu aadno dhankii qhasiidooyinka ramadaanka waxaan idiin soo qabanay codka fanaanada khadiijo foodey nuur
guud ahaan idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigo ah caashi ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idin waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan mubaarak
Happy to